cabdirashiid waan kaaga mahad celinaya waqtigaaga inaad nagu soo boqotay xarunta v o a washington magaalada washington waxaa lagu soo gabagabeeyey toddobaadkan shir ay ka qeyb galayeen xubnaha ama wasiirada maaliyadaha ee dowladaha dunida iyo weliba kuwa ka socda bangiyada iyo weliba ganacsato waxaana soo qaban qabay hayada hayadda i m f iyo wall banka bal waxaad iiga warantaa si guud shirkaasi oo dhowr cisho socday ajandaha guud ee sanadkan iyo wixii looga hadlay cabdicasiis shirkani waa shir weyn buu ahaa oo ay soo qaban qaabiyeen bangiga adduunka iyo hay-adda marka lasoo koobo le i m f shirkadaha iyo dowlado badan baa yimi xagga ganacsiga shirkadaha dahabshiil ama dahabshiil group marka laisku yidhaahdo oo ka kooban somtel iyo bangiga iyo e dahab iyo iyo shirkadda lacagta xawishaba dhammaan shirkadahaas markii lagu marti qaaday annaga waxaanu ka qayb qaadanay qeybaha lagaga hadlayay lacagaha adduunka laga diro specially maaragtay dadka dibadaha lacagta u dira iyo wixii horumarka la xidhiidhaa ayaa qeyb baa la siiyey lagu marti qaaday dadkii la filayay inay halkaa experiankooda ama aqoontay waxa u leeyihiin inay wax ka tari karto waa gartay marka maxaad idinku ku soo bandhigteen ama laydinka dhegeystay ama aada la wadaagteen dadkii shirka ka soo qeyb galay waxaanu ku soo bandhignay haddaanu nahay dahabshiil group shaqooyinkaanu caalamka ka hayno ama wadamada soo koreeya africa ha noqdeen oo aad saad la socotid wadamo badan oo africa baanu ka shaqaynaa marka muhiimadda shaqooyinkaa aanu wadamada ka hayno kala duwan ama ha noqoto xagga shaqo abuuridda ama ha noqoto lacagtan dibadda laga diro horumarka ay ka qayb qaadato ama ha noqoto arrimaha samafalka ah ee haddaanu dahabshiil ama ka qayb qaadano ama dhibaatooyinka jira marka waxay u arkayeen inay maqlaan dadka ganacsatada ah afkaartooda waayo inta badan dowladuunbaa shirarka noocaasa ka hadla wa tahay wa tahay dhinaca arinta xawilaadaha maadaama idinku aad ka mid tihiin shirkadihii xawilaadaha dad badan oo qurbaha degani waxay xiliyadan dambe dhibaato marka inkastoonay joogsan laakiin ku qabeen ama hadalhayn waxaa jirta in xawilaadihii shirkaduhu ay la soo darseen dhibaato ku saabsan bangiyadii la macaamuli lahaa marka bal arintaasi halkay wax marayaan iyo halkay wax ku dambeeyeen haddaad nala wadaagtid horta lacagaha adduunka laga diraa walbanku report buu ka soo saaray oo shirka kusoo bandhigay lacagaha laga diro adduunka wuxuu ku qiyaasay afar boqol iyo konton bilyan ayay maraysaa buu yidhi oo ah adduunka oo dhan meelaha loo kala diro iyadoo ay ugu badan yihiin wadamo badan oo africa ah iyo kuwo badan oo wadamada asia iyo south america ah qasab lacagaha badan ee adduunka laga dirayo bangiyada adduunku sababo badan bay ka eegaan mar waxay ka eegayaan tartan mar waxay ka eegayaan faa'iida ay ka helaan mar waxay ka eegayaan khatar iyo riski ay ka baqayaan oo isleeyihiin waa laydin ganaaxayaa wadamada qaar waayo bangiyo la ganaaxe baa jira oo gaar ahaan south america wadamada la yidhahdo lacag u diri jiray oo ganaax badan la sameeyey qaar faransiiska waa la ganaaxay marka waxyaalaha loo ganaaxayan waxa weya in lacagtii lacagtaa badanee la xawilaya adduunka o dhan laga dirayo ee shirkadahoo dhan ay dirayaan in qaar ka midii ay meel khalada ama gacan khalada ay ku dhacdo taas markaa waxay keentay in dadka qaar ay wadamada qaar ka saamaysay riboodkan world bank ama warbixintan world banku soo saarayna arrintaa wuu kaga hadlay wuxuu yidhi dhibaatadaasu dadka maxaarata dhaqaalaha yar ama baahan bay saameyn gaara ay u geysatay wuxuu kaloo world bank uu ku soo bandhigay shirka in kharashkii ama lacagihii ku baxayey maadaama bangiyadu ay wadamada qaar ay culays saareen shirkadii ka shaqaynayey in kharashkii uu kordhay marka taasna waxyaalaha shirka lagu soo hadal qaaday bay ka mid ahay waa tahay dhinaca soomaaliya markaan eegno wakhtigan abaaraa dalkii ka jira oo abaartaasi dhinacyo badan bay saamaysay maxaad akhbaarood nala wadaagi kartaa abaartu sida dhaqaalaha ay u saamaysay horta runtii walaal abaartu dee waddan abaara ay ka jiraan waad arkaysaa horumarkiisay taabanaysaa dadka caafimaadkooday taabanaysaa maalkii ay lahaayeen bay taabanaysa ka baabiisay marka ilaahay mahadida meelaha qaar roob waa ka da-een laakiin dee mudday qaadanaysaa in abaarahaasi khasaarahay gaadhsiiyeen lagaga baxo waad ogey dhowaan shirka dhacay new york lacag ilaa hal milyan oo doolar ah ayaa dhallinyaro iska ururiyeen iyo dad ganacsato ah oo annaguna haddaan dahabshilnahayo iyo dahab aan u fududaynay dadkii abaaraha qaar ka mid ah ay saamaysay inay gaadho ilaahay wuu nagu guuleeyey waana jecellahay mar walba ciddii dadkooda caawinaysa waliba dadkayna dhegeysanaya ama hay-adaha ina dhegeysanaya caalamka inaga dhegeysanaya inay dadka abaaruhu ay saameeyeen ay mar walba taakuleeyaan oo oo oo maaragtay taakuleyntuna waxa weeyaan mar dhowr waxbay u kala baxaysaa mar in loo sameeyo waxay ku ganacsadaan ama ay shaqa ku abuur ku sameeyaan marna waxa weeyaan in wixii farsamadan cusub ama technologigan cusub wixii wax u taraya dadkaas miyiga ku nool in laga laga kaalmeeyo qofkii aqoon lafteeda u leh oo dibadda jooga ama gudaha jooga iyaga laftooda waxyaalahay ku caawin karayaan dadka baa jira oo aqoonta maanta dee marba meel bay maraysaa
marka ugu dambeyntii maxaad ku qiimeyn kartaa heerka dhaqaalaha soomaaliya xilligan dhaqaalaha soomaalidu meelay joogaanba dee waad og tahay waa waa bacmushtari xor ah oo lagu dee laga shaqaysto oo maaragtay soomaalida dee waxyaalaha laynagu ammaano adduunku inagu ammaanay ka mid tahay inuu soomaalidu ganacsiga ay ku fiican tahay oo waddankeeno keliya maahe wadamada jaarka waad og tahay dhaqaalaha roolka ama maarata qeybta ay ka qaataan dadka soomaalidu inuu sii xoogeystana aad bay u fiican tahay oo runtii an waxaan u arkaa in mararka qaarkood loo baahan yahay in waddanka gudihiisa warshado iyo wixii dhaqaalaha kordhinaya waddanka laga abuuro oo waddan wuxuu isku isku filan yahay markuu soo saarkiisa badiyo haddii ay badato waxaa dibadda ka imanaysaa horumarka runtii qeyb bay la hadhaysaa waa loo baahan yahay waxyaalaha aqoonta sii kordhinaya in la sameeyo way ku habboontahy inaan layskoobigaraynin cidiba maaragtay wax cusub oo aan aan hore loo arag laysku dayo in la keeno marka ganacsigu waad ogtahadoo qabiil ma laha gobol ma laha ashkhaas ma laha waxa weeyaan gobol walba ganacsi soomaaliyeed baa ka shaqaysanaya gobol kale u dhashay marka ummadii waxay waxay wax ku hormartaa marka ay wada shaqaysato ee ay iskaashato